waxaa maanta magaalada wajeer lagu qabtay kulan dadweynaha looga qaybgelinayay sharciga maaliyadeed kaasoo ay soo qabanqaabisay waaxda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha kaasoo bulshada looga qaybgelinayay inay ka qayb qaataan ra'yi aruurinta shacabka wajeer ayaa siyaabooyin kala duwan oga hadlay iyagoo xoogga saareen in canshuurta xoolaha wax laga dhimo
la dhahay kun shilan aad dhahdeen in laga jara
wadda hadduu saaran yahay hadduu wada saarneen hadduu wada saarneen Oh, yes ina shan boqol laga dhiga hundred by hundred ina shan boqol laga dhiga ee sanadkii Ee, haddii aas ya, maarata hundred by fifty yaana laga dhiga saddex boqol meel lacagtaas waa ku badan tahay
sanadkii kun shilinaa badan mia waa badan tahay Ee, kunka shilin waxaaba dhici kara ninkii inaas tabara yahay maxaa yeele maamo oo iska tabarayo masaakiin aa fadhida inayba ku adagtaa dhici karta waxaadna markii la dhahaa la rajista garee way adagyihin anas waa soo meed waxaan qabaa in lacagtaas ayada ah, ee, waa maqalnay yaa kaloo saas aawadeed waxaan rabnaa anagana suuqo kalena aan hanoo qasbina canshuurta walaalayaal hana laga yaray Ee, canshuurta waxaan rabnaa in lagu soo reebo laba boqol oo shilin in ribaatiyaha neefkeena oo masaakiinka boqol laga qaada kan kalena boqol uu bixiyo midda safarta oo gaarida la saaraya dhiman waa ka qaar ka qaar aad gudbaysaa laakiin laakiin loodii waa loo joogto oo intaasoo bilin isku joogtaa caanaha afar boqol na laga qaadi hayaa Een, lacagtaas waxaan rabnaa in laga yaray oon suuqo kale aan noola qasbina aan dhanka kale madaxa waaxda maaliyadda iyo qorsheynta dowladda hoose ee ismaamulka wajeer ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey sharciga maaliyadda ee kaasoo ay bulshada u soo bandhigeen qolkii ninkii qol dhisanaya Een, haddii boloodka uu bolood dhisan horey u dhisnaa uu ahaa qo- calaa qol waxaa laga qaaday saddex kun sida hadda eh, finance actka ay sheegi saddex kun afar kun ayay ahaan jirtay county assemblyga way revise gareeyeen in the new act waa saddex kun iyo development permission oo shan kun ah haddii boloodka uusan horey u dhisneen development permission shan kun ayaa la jiray haddii balood dhisan oo bo- qol lagu dara ay u yahayna qolkii calaa qol waa saddex kun waa isfahnaa malayna ha wax kordhina ma ji- ma jiraan waxaa muhiim ah lacagta in accountka lagu deposit garay oo s- bank slipka loo keena karaaniga kabacdina receipt ii gooy la dhah Ah, ninkii guriga dhisanaya uu resiidkii la hara haddii qof kale u imaado resiidkii u tus Een, enforcement ha ahaada wuxuu rabo ha ahaado aniga waali cashuuri waa kana resiidka dhismaha socda waxaa istaajin kartaa ida department of lands magacayga waa cali shariif ibraahim Eh, acting deputy director revenue Eh, meeshaan maanta waxaan iskugu imaanay i c t hall Een, si aan u sameyno ra'yi ururin aan ra'yi ururin ku saabsan eh, finance billka finance bill waa xeerka canshuur aruurinta dowladda ayaa lagu sameynayay dadweynaha loo soo bandhigay si ra'yigooda ay uga dhiibtaan marka ra'yigooda ay ka dhiibtaan kabacdina ra'yigaas ee, la diiwaangeliyo lagu daro biilka loo gudbiyo county assembly si loogu gudbiyo county assemblyga Ee, kabacdi county assemblyga ayaa ka doodayaan Ee, ayagana co- public participation kale ayay samayn doonaan kabacdi aqalka ay geynayeen way ka doodi doonaan si ay u mariyaan maanta intaas ayaan iskugu imaanay meeshaan Ee, qeybaha kala duwan oo ganacsatada ku dhaqan countigan wajeer ayaa halkan joogeen ra'yigooda ayay ka dhiibanayeen ganacsato kastana meesha asaga khusaysa ayuu ra'yigiisa ka dhiibanay ra'yi ururintiina waan samayne Eh, documentation ayaan ku hagaajinaynaa qoraallaan ka samaynaynaa biilka ayaan ku kordhinaynaa ra'yi- ra'yigaas ay dhiibteen kabacdi assemblyga ayaan u gudbinaynaa
cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer